uudkana saxaabo iyo waxbuu ka soo arooray wayundabu rafcu yadayhi gacmaha inuu kor yeelo ayaa la suneeya duuna masxi wejhi wejigiisa masxidiisa ka sokeeya oo sadri iyo xabadkiisa oo qunuudka gacmaha hadduu kor yeelo wejigana marin maayuu yidhi xabadkana marin wax waarida maaha oo qunuudkii naasilada oo qunuudkao dhan asalka uu ah qunuudkaas xabadka iyo wejiga midna lama marin ducada banaanka la joogo in la ducaysto oo markaa wejiga la mariyo isaga lafteeda xadiidta kusoo aroortay waa daciif laakiin rafculyadayn asaga gacmaha in la kor yeelaa xaafid suruudi wuxuu gaarsiiyaa mutawaatir rafculyadayn ducada markii la ducaysana gacmaha in la kor yeela xadiidka waa mutawaatir wey meelo badan buu ka soo arooray laakiin wejiga la marsanahayo wey waxa dacfigu ku jiraa marka dacfigaasi ma dacfi qawoobi karo haddii waxoo dhan laisku gegeeya qawoobi karaa mise waxa weeye waa wada kacdaanu wax isqaban kara ma aha meeshaasa hadal ku jira marka in la iska daayo wajiga marsan wayajharu bihi limaam imaamku waa la jahra fayuaminu bihi bilqunuuti alimaamu baa la jahra fayuaminu mamuumun mamuumkii waa aaminsanaya yasmacuhu liducaai ducada markay allahuma ajini fi mahdi markuu ducada ku jiro aamin buu leeyahy wayushaarikuhu fi tanaa wayushaariku fi tanaa ammaanta marka ay tahayna asna waa la wadaagsanaya wainaka taqdii walaa yuqdaa calayka inuu laa yadlimu waalayka markii alla la ammaanaya ammaantaasna asna dhinaciisu ka galayo leeyahy markay ducada tahayn aamin wain lam yasmachu hadduusan asagu maqlinna lana tawaaqunuuda oo gaarkiisu iskaga wadanay meel fog buu joogaa waxba maqli mahayo asagana hoostiisu iskaga akrina walmunfaridu yusiru bihi waa siraysana intaasoo dhan marka waxay ku dhisan yihiin in mashruuc ay tahay salaata subax markii ragcada dambe ictidaalkeeda la joogo qunuud in lala yimaado inay mashruuc tahay saasay ku dhisantay oo maalin walba joogto u tahay qowlkaasoo haddee madhabta raajixay u ah laakiin markii daliilka loo fiirsho joogto maaha wain nazala bilmuslimiina muslimiinta hadday kusoo degto naasilatun dhibaata hadday kusoo degto cadow baa dhibay abaar baa dhibtay cudur baa dhibay musiiba muslimiinta ku dhacday qanatuu fii jamiici salawaat salaadaho dhan bay qunuudahay qunuudkaa la qunuudahayaana allah mahdini ma ah waa la yskaga dari karaa duco iyada duco waxawy salaada mamnuuc kama aha laakiin qunuudka la qunuudahayo asalkiisu waxa dhibaatada markaa taagan ayaa la sheegay oo qunuudka naasilada oo nebiga kasoo arooray sal allahu caleh wasalam wuxuu ahaa markii dadkii quraacda ahaa qola intay yidhahdeen waxbaan ka baranaynaa la dhameeyey oo dadkii hadde muslimiinta aqoon-yahanka u ahaa markii nebiga sal alla alay slam kaxmaada hal bilhu habaara habaarkaasuu habaarahayo qabiil qabiilna waa habaarahayey marmarka qaarkood ninnin oo muslimiinta dhibay ayuu habaarahayey marmarka qaarkood ninnin buu u ducaynahayay allaahuma alcan riclan wadakwaana wacusay allaahuma ishdud wadcataka calaa mudar allaahuma ajcalhaa calayhim siniina ka siniin yuusuf allaahuma anjil waliid ibn lwaliid wacayaash bni abi rabiica wlmustadcafiina min almuslimiin ninina waa u ducaynaya ninina waa habaarah qabiilu habaarah marka naasilada markaa musiibada jirta ayaa lala raaca hadday tahay cadow hadday tahay abaah hadday tahay jiro hadday tahay markaa musiibadii jirta oo rabbigay la baryahay subxaana watacaala musiibadaas baa la magacaaba waa la sheegay sidaa nebigu sal allahu calayh wasalam u magacaabay qunuud naasiladana qunuudkao dhan baa isaga asal ugu ah oo ragcada dambe lagu qunuudayo isaga asal u ah kan kale waa midkaas wax badan muranku uu ku jiro wallahu subxaanahu aclam alcaalamiin ashhadu an laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah waashhadu anna maxamedan rasuul allahuma salli calaa maxamedin wala ali maxamedin kama sallayta calaa ibraahim wala ali ibraahim innaka xamiidu majiid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد باب ما يفسد الصلاه وما يكره فيها وما يجري salaada wixii fasaadiya iyo wixii karaahiyaa iyo wixii waajiba ayuu ku saabsanya marka baabkan oo kale sida badan wuxuu u dhisan yahay makruuhaatu salaad iyo mubdilaat labadaas u dhisan yahay maayajihu iskaga soo daro fasal buu keeni doonaa xoogaa arkaanta iyo wax uga hadli doona mataa nadaqa markuu dhawaaqo bilaa cudrin cudur la-aan bixarfayni laba xaraf uu ku dhawaaqo aw xarfin mufhimin xaraf fahamsiinahaya miluqi xafid weeyo min alwiqaayati ka timid wali tawali oo min alwilaayati ka timid badalat salaatu salaadiisu waa buraysa baabkaas marka waxaa ku arki doontaa kalaam kale oo dad lala hadlahayo iyo wixii kalaam shaabaha hadal badan baa la keeni doonaa hadalkaasoo dhan wuxuu ku salaysan yahay kalaamkii dadka laga mamnuucay oo zayd ibnu arqam uu jiiri kunaa natakalamu fi salaat xataa nazalat waquumuu lilaahi qaanitiin faumirnaa bisukuuti wanuhiynaa can ilkalaam iyo ninkii mucaawiya ibnu xakam oo nabiga sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ina hadihi salaat laa yuslixu fiiha shay-un min kalaami nnaas meeshaas marka waxaanay kalaamunaas weeye iyo ma aha aragtida waa lagu kala duumi karaa laakiin meesha laga ambaqaadahaya waa meeshaas salaada mar haddii lagu jiro dad hadalkiis iyo wax kale iyo kuma jiraane alle xaggiisaa loo jeesanaya tasbiix iyo taxmiid iyo dikri iyo qiraa'o marka haddii uu kalaam la yimaado oo kalaamu naas laba xaraf buu ku laba xaraf buu ku dhawaaqay laa oo kale waa kalaamu naas salaada waxu ka khuseeyo male wax xiriira lama leh aw bixarfin mufhimin xaraf wax fahamsiiya hal xaraf waa hal xarafoo cilal tasriifiya ayaa gasho xarafka keligiisaa soo haray kelimadii o dhan ka soo haray laakiin kelimadiibu maala miluqi hadii la yidhaahdo waxa weye dhowr waxaan xafid wowdii waa laga gooyey ya damo waa laga gooyey liceal sarfiya ayaa looga gooyey xarafka keligiisaasoo ah min alwiqaayati bay ka timid buri wali tawali maamul waxaas min alwilaayati ayay ka timid ci weele xifdi hadalkaas waxyaalaha noocaasoo kale ah hal xarafka keligiisii uu ka soo haray oo halkii xaraf ahaa macno laga fahmahayo wuxuu leeyahy kalaam dad weeye salaada waa ku buraysaa qofkii kasbu ula yimid wax cudurdaaroo ku khasbay ma jiro salaaddii waa ka burinaysa kalaamka marka lagu hadlahayo abu xaniif oo kale ugu adadag baan u malaynahaya asagoo wax hadalaba maba masaabaxa maalig oo kale isagu wixii maslaxatu salaad ku saabsan maslaxatu salaad wixii ku saabsan haddii ninka salaadda wax ka qaldamaan oo kale in wax loo sheego ogoli shaaficiyada waxa weeye wax nisyaan iyo cudurdaar xaggiis ka yimid maahane hadal cudur la-aan iyagana salaadda waa bura hadalka kasiirka ahoo badanna waa burina marka wuxuu yidhi wadaxiku qosolki walbukaau boohinti walaniinu taahi ninka jiranoo ah ah ku haya wantanaxnux tiiraxyadii wanafqu afuufidii wata'awuhu ta'awuhaasi marka waxa weeye waa ninkii salaadii khushuuci wax kusoo dhaceenoo marka iyo wanaxwuhaa waxyaalihii la mida yubdilu salaata salaadu burina in baana minhu xarfaani laba xaraf hadday ka muuqan marka culimmada shaaficiyada dhexdooda way waxyaalahaan sida loo qaabili lahaa ma kalaamu naas ba mise kalaamu naas maaha markii ay fiirsheen aragtidu waa kala tagtay laakiin qowlka oo imaam nawowi raajixa uu ka dhiga waxa laba xaraf hadday ka daahirtana salaada waa burinaya hadduu kalaam qafli oo aan xuruuf balahayn uu yahay uu yiri uu yiri marka wax xuruufaho muuqanaysoo la qaban karaa meeshii ma jiro kaas wax ma burinayo in baana minhu xarfaani laba xaraf hadday ka muuqato hadday laba xaraf ka muuqan weydo oo kalaam qafli uu noqdana waxba salaadii burin meeshaas isagu raajix ka dhig marka waxyaalihii ku soo arooray oo cali oo kale oran jiray nabiga sal allahu calayh wasalam waqti baan u imaan jiray hadduu salaad ku jiro tanaxnaxa liu oran jiray kuwaasoo kale marka wuxuu ku xambaaraya wixii aan xuruufa isa ka muuqan fain kaana cudrun hadduu cudur jiro bian sabaqa lisaanahu carabkiinu kala hormaray weeyo carabkaa ka dafay hadalka aw qalabahu daxkun qosol baa ka qaalib noqday aw sucaalun qufac baa ka qaalib noqday aw takallama waa hadlay naasiyan asagoo halmaansan oo aan isogeynba inuu salaad ku jiro aw jaahilan asagoo ka jaahila taxriimahu xaaraam noqoshadiisa liqurbi cahdihi waqtigiisaa ku dhow bilislaam oo jahliga wuxuu leeyahay jaahil oo dhan loo cudur daari mahayo waa nin jaahilnimada dani ku khasabtayoo masaladaan masale iska waadaxa marka masaa'ilka waxaa loo kala qaadaa masaa'il waadixo banaanka iska yaallo qof muslimhayba uu ogaan karo mas'aladaas waxaa loogu cudurdaarahayaa nin inay ogaada ay ku cuslaatay ama hadduu soo islaamay ama meel wuxuu degan yahay aan cilmiba gaarin ninkaasoo kale a waxaa loogu cudurdaaraa waxyaalahaas oo dadkao dhan wada ogaan karaan haddii uu ka qarsoona oo garan waayo amaa masaa'ilka asagoo ninkii wax akhrisanahaya xataa waqti dambe uu ogaanahayo kuwaas ninkii ka jaahilaba waa loogu cudurdaara ninkii ka jaahilaba waa loogu cudurdaaray marka masaladan salaada inaan lagu hadlin oo la aamuso masalo waadix uu kasoo qaaday markaasu wuxuu yidhi liqurbi cahdihi bilislaam islaamku ku dhow yahay saasuu jaahil uga noqdo inuu xaaraam yahay in hadda dhow soo islaam wa kaura hadduuna bato curfan sida caadada ah abdala waa bura dadku waa all hadal badan wey hadalkaanuu ku hadla hadalkaas waa burinhayaa abdala waa burina salaadii waa burina waa hadal nisyaanho badan buu iska hadla jaahil buu ka ahay wax badan buu iska hadlay waa isbiloobee salaadda inuu ku jiray wax badan buu iska hadlay marka waxyaalahaas wuxuu leeyahay salaadii qaabkeedii oo dhan hadal burburinahaya wa in qalla hadduu yaryahayna falaa maya hadalku waa yaryahay marka hadalkaas yar oo nisyaanka oo carabku ka booqay oo jaahilka uu ka ah oo ka qaalib noqday hadallada waxaa noocaas oo kale cudurdaar weyle cudurdaarkaas kalaamkaas yar waa la iskaga dhaafa wayn calima taxriima hadduu xaaraam noqoshada ogyahay wajahila uu ka jaahiliyahay kownuhu mubtilan in uu wax burinahayo ow qaala uu yidhaha min khawfi nnaari aah uu yidhaahdo oo ahdii waa xuruuftaas badalad waa burtiib marka ad khawfi naarkaas hadduu yahay wax ka qaalib noqday oo ka adkaaday oo qofkii kari waayey waxyaalahaas oo awooddiisa ka baxay looma haysan laakiin wax asagu u qasday wey meeshaas marka wax loogu cudurdaaro ma aha wax loogu cudurdaaraa meesha ma jiraan buu leeyahay marka kalaam hadduu cudurdaar ku yimidna qaliilkii baa loo masaabaxay hadduu cudurdaar la-aan ku yimidna qaliil iyo katiir midna looma masaabaxay meeshaasna waxaa lagu dadaalahayaa waxa weye in la tadbiiqiyo laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami innaas kalaam innaas wey wax layska jira walow tacadarat ilfaatixatu faatixadii hadday cudurtoodo ilaa bitanaxnuxi riiraxyo maahani tanaxnaxa lahaa waa u riiraxyoona ninkan faatixadiibu akrin lahaa faatixada ma akrin karo inuu riiraxyo xuruuf ka muuqanayso xuruuf waadixa le inuu la yimaado maahani si kale midda aan xuruufta lahayn waxba ma jebinayso laakiin hadda wuxuu ka hadlaya mid xuruuf ka muuqanayso oo ninkii xiix leeyahay oo xuruuftii muuqanayso midaasoo kale haddii faatixadii si kale ula akrin waayo wuxuu le waajib wey cudurdaar buu haystaaye ha iska riiraxyo weyn baana xarfaani laba xarf baa ka muuqato wain tacadara aljahru in lala jahro bihaa faatixada hadday cudurtoodo ilaa bihi bitanaxnuxi tarakahu waa iska dhaafahay oo jaharku sunnu ahaabiye wa asara biha waa iska saraysanahaya qabsanahaya walaa yatanaxnaxu lahu una riiraxyoon maha meeshaas marka wixii xuruuf ay ka muuqanayso bannaanka taallo weyn waxa dhibka u keenaya salaada walow ra'aa hadduu arko acmaa nin indhala oo yaqacu ku dhacayo filbi'ri ceel ku dhaca iyo wanaxwihi ceel wax la mida ama wanaxwihi naxwihi hadduu yidhi naxwilbi'ri iska dhe wajaba indaaruhu inuu u digaa waajiba marka haddii wanaxwuhu loo shaqli lahaana macna ahaan waa saxayn noqon lahay laakiin hadda naqligii ma garanahayo sida u dhigan yahay maan iskaga raacayn ole indhoole iyo wixii lamida caruur yaroo kusii socda ceel kusii socdoo kale wajaba indaaruhu in loo digaa waajibahaya binudqi dhawaaq in lam yumkin hadduusan suuro gelin biqayrihi qayri nudqi dhawaaq waxaan ahayn hadduusan ku suuro gelin ninka ceelku kusii socdaa salaaddu hadday jabto waa lasoo cusboonaynahaya laakiin ninka aan naftiisu isaga bedel male marka waxaa le war ka joog ka joog baa lele haddii ishaaro aysan waxba ku suuro geli karin ama subxaan allah haddii la yidhahdo kale uusan fahmi karin waa in loo dhawaaqoo loo sheego laga celiyo oo sukuudkii salaada waajibka laysfaray hadda waajib kaloo kasii culus baa meesha yii oo naf baa khatar ku jirta in lam yumkin biqayrihi hadduu isu kusoo saasoo ay tahay haddana mar haddii wixii laba xarafba ay gaaraan oo kalaamu naas ay noqdaan salaaddii waajibina walaa tabdulu bidikri dikri kuma burto dikri uu qofku la yimaado salaadiiba hadda waxay iska tahay dikri oo ninkii mucaawiya ibnu xakam markuu nabiga sala allahu calayhi wasalam la hadlahayay ee uu ka reebahayay kalaamu naas buu ka reebay laakiin tasbiix iyo dikri iyo qur'aan iyo waxyaala noocaasa kama reebay dikri kuma burto dikrigaas xataa booskii isaga uu lahaan jirayba maanta ma haysta booskiisiiba ma haystee meel kalu dikrigii kula yimi isagoo taagan uu tasbiix iyo leeyi dikri salaadda ma buriyo watabdulu biducaai khitaaba marka ducada aan khitaabka ahayna kuma burtaa ku jirto dikri iyo duca kuma burto laakiin ducadii waxaa laga soo bixinaya midii dad lagula hadla wa tabdulu biducaai ducay ku buraysaa khidaaban khidaab isagoo khidaab hayo qof la hadlahaya ka raximaka allah wa calayka asalaam marka hadduu qofkaas hadal ku jeediyey meeshii kalaamunaas waadic uu noqo laa qaybatan hadday tahay maa ka raxim allaahu zaydan hebel allah u naxariisto hadduu yidhaahdo raxim allaahu zaydan kolba meeshaas wuxuu fiirinayaa nabiga sala allahu calayh wasalam ducadii uu ducaynahayey nimankii mustadcafiinta ahoo marka allaahuma anji lwaliid ibn lwaliid wa cayaash ibni abi rabiica waalmustadcafiina min almuslimiin marka qaybadaas wuxuu u dhimahay laakiin haddaan qof la hadashid kalaamu naas ku noqdo oo haddee waxaa ku jirtay mucaawiya ibnu xakam wixii laga reebahayay nin baa hindhisay markaasuu yidhi yarxamuka allah markaasaa dadkii bowdyada garaaceen si ay u aamusiyaan meeshaas marka ninkaba arrintiisu waxay ku bilaabatay waa ninuu u duceeyey ayay ku bilaabatay marka ducadaas khidaabka ku jiro salaada ma aqbalayso walow naabahu shay-un shay hadduu asiibo fi salaati sabaxa waa tasbiixsada wasafaqat ilmar'atu naagtuna sacabaday isku dhifata haddi xadiidkeeduna iska waadix weeyo inama tasfiiqu lilnisaai xadiidkii ah oo markii nabiga sala allahu calayh wasalam uu soo galo abubakar uu tujinay marka ninkii waa tasbiixsanaya naagtana sacabada isku dhifanaysa sacab isku dhifatku marka nooc ciyaarta loo isticmaalaa jira marka noocaas wuxuu rabaa salaada inuu ka wareejiyo wuxuu yidhi bibadni kafin calaa dahri ukhra calaa casha caloosheeda midda kale dusheeday ku dhufanaysa qaabkii cayaartaa laga bedela qaabkii lagu cayaari jira walow takallama hadduu hadlo binadmi qur'aanin qur'aan nadmigiisa lafdi qur'aanah oo dad si wax ka fahmahayaan oo dadkan wuxuu ku fahamsiinahaya hadduu ku hadlo ka yaa yaxyaa qudilkitaab kitaabka qaado marka haddee ninbaa kitaabka rabi lahaa inuu qaato marka hadalkaa ishaaradaas waa fahmaya wa qasada uu qasto iclaamahu faqad ninkaas inuu wax ku ogeysiiyo kaliya hadduu u qasto ow adlaqa uu idlaaqo badalad salaaddii waa buraysaa buli oo meeshii wuxuu noqday khidaab aadami dad hadalkiisbuu noqday si hadalkaas uga baxo waa inuu dikri meesha ku dara oo qur-aankan dikri inuu niyeysto xataa hadduu doono iclaamkiiba hala jira marka hadalkaas maadaama hadal dad wax fahamsiinahayo uu yahay oo dad wax uu kula hadlahayo oo dadkii u niyeystay meeshaas waxaa weeye kalaamul aadami buu noqday kalaam naas aw tilaawatan akris buu qastay faqad aw tilaawatan wa iclaaman akris iyo ninkaas inuu wax ogeysiiye labadaasuu u wada niyeystay falaa salaadu ma buraysuu leeya oo wixii dad wax fahamsiinahaya waa in khidaab kalaamu naas laga leexiyo marka niyaddu laga leexiyo wa tabdulu waa burtaa biwusuuli cayn intaas wuxuu uga baxay kalaamkii saasuu ugu dheeraaday intaas kalaamana bacdu lmawaadic waxaa ku jira ikhtilaaf culimmadu isku khilaafeenoo nin walba siduu u fiirinahay sheegaani kalaamunaas ma yahay mise kalaamunaas ma sida uu fiirina wa tabdulu biwusuuli caynin hadda akli buu galay wixii akliga ku burahayey ee salaadu akliga inay ku burayso hadduu cunto galo cuntadaasi ay burinayso wa tabdulu waa burtaa biwusuuli caynin cayn gaarideed wain qalad haba yaraatay ilaa jawfihi calooshiisa ay gasho camdan si kas ah hal xabo oo qamadiiho afka ugu jirto iska laqa waana u qasti salaaduna marka cunta kuma jirto wakadaa sahwan halmaankiina sidoo kale aw jahlan bitaxriimi xaala noqoshada uu jaahilka yahay in kaurad hadday badato curfan sida curfiga laa in qalad hadday yar tahay may camdi hadday tahay yaraa iyo badanaa la kala soocina sahwi halmaan bay noqotay inuu salaad ku jira mi oga waxbuu qaatay wixiibuu iska cunay ninkaas ninkii arkaana salaad u malayna nin salaad ku jira loo malayn maayo nadmigii salaadiibuu wareeriyey marka cuntadu hadday badan tahay jahli iyo sahwi miday noqotay waa burinaysaa salaadii nadmigeedii baa dhuma meeshaasna waxa weeye shay labaad oo salaadu ku jirto waxa weye akli kalaam iyo akligu hadda mara wa tabdulu biziyaadati ruknin ficliyin rukni ficli in lagu ziyaadshana waa ku buraysaa ka rukuucin rukuuc weyo camdan ka rukuucdiibuu laba ka dhigay sujuuddu hadday laba tahay laba rukuuc waana u kas salaadii waa ka buraysaa salaaddii nadmigeedii si kasuu u wareeriyay ninkaas waxaan ku jirin buu kusoo daray laa sahwan halmaan hadday tahay maya halmaankii ragca dhan baa nabiga sala allahu calayh wasalam uu ku daray mana u kastin salaadiina waxuma dhigin sujuudsahu kaliya awood marka ruknigan hadda laga hadlayo waa shay afcaalu salaad ah haddii uu ku daro salaada afcaashii lagu yaqaanay shay ka mid ahoo ziyaadaha ku daro uu qasto salaadii waa ku buraysa halbaa halmaan hadday tahayna ku buraysa laa biqowliyin rukni qowliya maya camdan oo kasa rukni qowliya haddii imisaa ku jira takbiirta qirada faatixada tashahudka salliga waxyaalahaas ku jira haddii salaada dhexdeeda uu ku akriyo oo ziyaado kula yimaado salaadii ku burimaysa ile dikrigiiyo tasbiixdii dikriga la sheegay ka mid noqon ama qirada laa biqowliyin camdan qowli uu kas ula yimid ka takraari lfaatixati faatixadii uu soo celceliyey aw tashahudi oo tashahudkiibu laba jeer ku laabtay faatixadiibu laba jeer ku laabtay mid baa ziyaada aw qiraa'atihimaa fii kayri maxalihimaa booskoodii meel aan hayn buu ku akriyo asagoo fadhiyo faatixa akriyo ama asagoo taagan buu tashahud akriyo waana u qastay marka waa dikri salaadii wax buri maayaan adhowtay sujuudu sahwiya baabkooda markii la tagaa waxun laga taaban doono marka rugni qowliga ku buri maysuu leeyahay laakiin rugni ficliyo ziyaadahay ku buraysa wa biziyaadati ficlin ficil ziyaadintiisa ficilkaani waa midkii jinsu salaad aan ahayn jinsi salaad mid aan ahayn wax uu qaaday iyo wax uu garaacay iyo wax uu sameeyey salaadii qaabkeedii waxaan ku jirin wey jinsu salaad wax aan ku jirin wa tabdulu waa burtaa biziyaadati ficlin ficil ziyaadadiis walow sahwan halmaanba ha ahaa min kayri jinsi salaati salaada jinsigeeda aan ahayn in kasaro hadduu bato mutawaaliyan asagoo xariir ficilkii oo salaada nadmigeedii ka baxsan oo qofku uu la yimaado oo afcaal badan ah waa burina xataa hadduu halmaan yahay oo salaadiibu halmaamo waa iska tagay waa iska socday shaqooyin badan uu iska galay waxa weeye marka katradana waxaa loo fiirinaya curfiga wixii curfiga nadmigii salaada burburiyo oo layidhaha layidhaha waxaani waa waa badan yihiin waxaasaa burina curfi baa loo fiirinaya ilaa weliba inuu mutawaali yahay baa shardi mutawaali midkii yar salaada burin maayo nabiga sala allahu calayh wasalama gabadhiisa gabadha ay dhashay maama muxuu ahaa binti caas waa ku soo abuuday waa qaaday markii uu istaagan oo kor buu istaa markii kalena waa iska dhigay marka ficilkaas uu sameeyey nabiga sal allahu alay wasalam ficil fara badanna ma aha haddii majmuuca laisku geeyo waa badanahayaayo ad intaasoo jeer uu kacay intaasoo jeer laakiin waa mutawaali maaha waa kala tagsay mutawaali maaha marka wuxuu yidhi in kaura mutawaaliyan hadduu xariiro wey ka alaai khadawaatin saddex tilaabo saddex tilaabuu qaaday saasuu u socday maslaxatu salaadna ma aha saddexdaas tilaabo aw darabaatin garaacidyaal weye mutawaaliyaatin isku xirxariirta waxbuu garaacay ninkaas wax garaacahaya salaad buu ku jiraa nina kusoo dhici mayso nina kusoo dhici mayso marka ficilka oo la samaynahayo hadduu noqdo ficil salaadu ay ka maarmi weyday oo salaadii khasab ku noqday ficilkaas maslaxatu salaad buu noqona مثلا النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu koray maanta ugu horeyso minbarka la soo dejiyay minbarkiibu koray waa ka soo degay markii sujuudii la gaaray dhulku ku sujuuday haddana waa ku laabtay wuxuu waxaan rabay salaadayda inaa barataan sidaa ilaa dadka qaarkood waxaa jira sufuufta dambe u badan oo marka nabiga sal alla alay salaadiisa aan arag laakiin mimbarka isagoo fuushan salaadiisa waa u jeeda mimbar hadda haddii la fuulo ugu yaraan wuxuu u baahnay mimbarba haddaa fuushid waa inaa laba tilaabo gadaal u qaadid si aad salkiisa hoose ugu sujuudid qasab bay kugu tahay haddana inaad tilaabooyinkii soo qaadido kurtidu kaa marka ficilkaasna cabdullaahi ibnu cabbaas nabiga sala allahu calayh wasalam bidix buu kasoo istaagay habeenkii salaatuleylkii dhegtuu qabtay waa soo wareejiyey nabiga sala allahu calayh wasalam markii uu soo galay abubakar safkii ka soo baxay abubakar gadaal buu u socday safkii buu galay markuu nabiga sala allahu calayh wasalam u ishaaray inuu salaada ku jirana gacmuhu kortay alxamdulilah gadaal saf meeshaas marka waxa weeye wixii maslaxatu salaad ah waxaynu rabaan inaan intii un ay ku socon karaan in lagu lagu gaabsho ayay rabaan safkii hore aa meel ka bannaan yahay safka waa bil waxa yarna wax dhibi mahayaan oo ayaga laftoodu markaas maslaxatu salaad aan ahayn cabad iyo cayaarna qofkuusan ula imaan kuwaas iyagana wax xaraka khafiifi wax dhibi mayso kuwa aan mutatawaaliga ahayn oo kala durdurugsanna wax dhibi mahayo laa inqalla hadduu yar yahay maya ka khadwatayni laba tilaabow ow aksara wax ka badanoo watafaraqa kala tegey tafaruqa marka maxaa laga fiirinaya bixaysu yucaddu meel lagu xisaabiyo astaanii kan labaad munqadican mid ka go-an canil awali kii hore caashu dhowr ficil bay ahayd laakiin waa kala tegtagsan yihiin mid walba midka kale waa ka go-an yahay marka meeshaas baxaytu yucaddu ani munqadican can ilawal bi culimmada qaar baa waxay yidhaahdaan hal ragca gudaheed waa inaan saddex xarako aysa ku imaan laakiin kaas wuxuu uga leexanayaa aan u malaynayaa gabadhaasoo nebiga sal alla sl u qaadahayoo dhigahayay oo waxays yidhaahdeen rukuuc markii ay tahayna waa markii qiyaam ay tahayna waa qaadahaya markii kalena waa dhigahaya laakiin ayada lafteeda waxaa ku jirta markii ictidaalkii oo kale rukuucda ictidaalkuna wax badan iskuma jiraan fain faxusha hadduu fool xumaado ficilkii ka wadbatin bootin wey meeshaanu ka booday wuxuu ku dhacay meel aan dhoweyn qofkii fiiriyaa ninkaas salaad ka filma kaasna waa burinaya waa wax fool meeshaas marka alaata khadawaat iyo markii la yidhi fuqahada mutaakhiriinta aad bay iskugu sii tacalujiyeen shaaficiyadoo waa sii tacqiidiyeen saddex dhaqaaqoy waxay ka dhigeen asal markaas waxay yidhaahdeen haddii mid mashruuc ah iyo laba aan mashruuc ahayn isku darmaan salaadda waajibinahayn saddex bay isku noqday waa sii taxqiibi maalan salaada marka uu uu uu xarmanahayo oo kale gacmaha kor inuu u qaado waa laga rabay laba laba xarako wey hadduu madaxana la dhaqaajiyo bi salaadii waxbaa ku jira labadan xaraka ayagaaba mashruuc ahaaba madaxa dhaqaajiskiisuna waa xarako khafiifow walaa taduruhu wax dhibi mayso xarakaatun khafiifatun ka xakin biasaabici farihiisu wax ku xogay farihii uusu kafka la dhaqaajinay ayuu wax iskaga xogay meelbaa cuncuntay far buu ku xogaya ama laba far wa idaarati subxatin subxadii wareejinteedi salaada la tiriyo salaatu tasbiix la yidhaahdo oo kale markuu tasbiixii tujinayo wuxuu wareejinahayaa subxadaas ama ayagiibuu laalaabahaya waa ku tirsana xaraka khafiifa walaa sukuutun dawiilun aamus dheerna salaada burinma wa ishaaratun mufhimatun ishaaro fahamsiinayso min akhrasa aflaawo ninaan hadlin carab laawe nin carab la oo aan hadal afla oo aan hadal ninkaas hadduu ishaaro wax ishaaro ishaaradaasna la fahmana salaada ku burimayso kalaam naas ma gaado wahuwa walxaal huwa yudaaficuhu yudaaficu uu celcelinahayo alakbatayni labadii xuxumay kaadii saxaradii buu celcelinahaya marka mudaafaca xoogaabu waxbuu iska dareemay laakiin wax daqdi ku hayo culays ku haya ma aha hadda laga hadli maayo waxbuu celcelinay waa daqdi bay ku hayaan marka salaada khushuuc uu helin hada xadiiskii waa waa ku cad yahay wa bixadrati dacaamin cuntadii meelay joogto oo haddii cashadana la keeno cishihiina ee, la aqimo cashada ku bilaaba soo maaha xadratu dacaam cuntaa joogto Xad- mar haddii cunta joogto khushuucii isagana cuntada aada ugu baahan yahay khushuucii ma toosi karo aada masaladaas waxaa u fahmi karaan u malayna dadku maanta intay soo meeyiin meel cunta taalla hadduu ku tuka ya hadba waa fiirinayaan u malayna haye aw sharaabin ama wax la cabo yatuuqu ilayhi uu ishtahayna waa ishtahaynaya waa jeceliy cunto uusan danka lahayn hadday meesha iska taallo ama eh, wax uusan danka lahayn marka wixii naftu ku tacalluqsan tahay oo ay rabto ayagoo meesha jooga salaadii meeshaas la geli maayo waxaa raba waxaan in laga faaruqo salaada firaaqada loo sugo ilaa an in khashiya hadduu cabsado maana khuruuja alwaqti waqtigu inuu ka tago waqtigu inuu ka tago hadduu cabsado waa iska dulqaadan khushuuc ee, waxyaalaha khushuuca ka dhandhumahayo waqti dhumiska waqtiga bixidiisa asaguna dhibaato kale wayukrahu tashbiiku asaabicihi farihiisa inuu isku shabakeeyo oo ninkii usii socdaaba la yidhi salaad faraha isku shabakeena salaad buu ku jiraa salaada dhexdeeda asagoo ku jira inuu faraha iskini waaliltifaatu inuu fiirsho liqayri xaajatin xaaja la-aan isagoo aan wax ka maqan la arag inuu dhinacyada dhigto looma ogo waa karaahiye salaada iltifaatkaas markii nabiga sal alla alay slam uu- ay wasayeen wuxuu yihi ikhtilaasun yakhtalisuhu shaydaanun eh, min salaati shaydaan baa salaadii dafay oo shaydaankaa lasii fiirina liqayri xaajatin xaaja keentay dan baa keentay in dhinac la fiirsho waa la fiirina sida abubakar uu gadaal u fiirshay markay saxaabada garaaceen oo kale imaamka hadduu sahwiyo waxay rabaan garan waayo xaggoodu fiirina isagoo dhan isjeedin maayo laakiin madaxa waa fiirina xataa hade hadday iska aamusaan ayuu wax garan waayan waa inuu ishaara maxaa jira inuu ishaaro wey si ay ay u fahmaan oo iyaguna wax ugu ishaaraan marka liqayri xaaja inuu meel milicso wa rafcu basarihi indhihiisa inuu kor yeelo ila samaa'i ah inuu curka dhigto asagana waa ta layidhi ama ha ka joogsadeen ama indhuhu mau soo laabanayaan wanadaru inuu fiisho ilaa maa yulhiihi wax mashquulina waxa mashquulinaya derbiga ha ku dheganaadeen gogol dhulka taalla ha noqoto dharka asagu uu qabo xataa ha noqoto nabiga sal allahu calayh wasalam markii maro uu gashaday xoogaa ay mashquulisay waa ka iska dhiibay oo yidhi idhabuu bihaa ilaa abi jahmin eh, idhabuu bihaa ilaa abi jahmin wa- wa'tuunii biambijaaniyat ambija- eh, ambijaabiyat marka eh, maradaas marada xoogaa nashqado leh ayay ahayd nabiga sal allahu calayh wasalam waa iska dhiibay marka wixii salaada ka mashquulinayo qofku ku jeedsana meel eh, qur-aan ku dhigan yahay xarfo ku dhigan yihiin oo wax ku dhigan yihiin meeshaasoo kale ayada lafteeda in la baraarujiyo waxaa u baahan dadka oo eh, safka la soo gala eh, funaanadaha ay wax ku dhigan yihiin oo waxyaalaha eh, kalaabyada iyo wax saas oo kale lagu xayeysiiyo oo qofkii dhabarkiisii qof laga yaabo inuu akriyo oo ayaga nafsadoodana in la baraarujiyo u baahan yahay. qofkii safka ku arkaana inuu indhihiisa ka laabto u baahan yahay. wa kafu thawbihi maradiisa inuu reebo iyo wa shacarihi timihiisa maradii sujuudi lahayd iyo wixii la la- laalaado la sujuudi lahaa ama la rukuuci lahaa in uu reebo looma ogola maradii uu xiro meel ku xiro timihii uu gungunto wa wadcihi inuu dejiyo taxta cimaamati cimaamadiisa hoosteeda timihii baa soo degay waa soo dhaceen waa dheeraayeen meesha inuu gashado lama ha iska dhaafo timahan waxa ka sujuudeen maradan ha degto ha ka sujuudo waa la dhaafo umirtu an asjuda calaa sabcati akufi eh, sabcati acdumin walaa akufa thawban walaa shacra walaa fitana waa ku jirta waa inaan ururin oo jamcin maradii la aruuriyo wa wadcuhu taxta cimaamati inuu dejiyo wa masxu lqubaali boorkii inuu masaxo can jabhati wejigiisa oo masxigii salaada dhexdeeda waa ka loo diiday marka masaxa dhulka masaxya iyo wejiga masaxya nabiga sal allahu calayhi wasalam habeenkii leylatulqadrigii markuu tukanaya masjidkaa soo gororay markaas ayaa dhulkii dhooba noqday sankiisa iyo wejigiisa waa ku yaaleen markii uu salaada kasoo jeestay waa laga arkay iskama tirin nabiga sal watasaacubu inuu hala- halaaqoodo halaaqada ama halaansiga dadku say yidhahdaan afka kaataago haa lama rabo shaydaan qosol kaa ka dhammaana fain qalabahu hadduu ka adkaado iskari waayo wadaca yadahu gacantiisuu saaraya calaa fami afkiisa hadduu marka hore iska celin karana soo aan gacan farta saarinna waa iska celin hadduu celin waayana afku sacabka saara wlmubaalaqatu inuu ku xeel dheeraado wey fii khafdi ra'si madaxa hoos laalicintiisi fi rukuuci rukuuci rukuucda markay tahay inuu qoortaysaa iskusii jebiyo kaas isagana waa karaahiyo oo salaadii nadmigeedii oo layiri waa inuu dhabarkiisa sugan yahay nadmigaasuu dhuusha cumarna sanaqisa laga sheegi jiray markuu arkay nin uu saas uu haladuu sugan jira qac ku sugo wuxuu yiri yaa haadaa alkhushuucu fi lqalbi saatan aa isku jebinaysa khushuucu ma wa wadcu yadihi calaa khaasirati gacantiisa inuu keliyaha saaro keliyaha uu qabsado waa isaguna ficlu mutakabiriin keliyahaas uu qabsana xadiidkii hadde nahaa an yakhtasira arajulu fi salaat waa ka nabiga sal alla alay wasalam keliya inuu qabsado walbusaaqu qibala wajhihi wa yamiini hortiisa iyo midigtiisa inuu candhuuftu qiblada mamnuuc ka wey bal can yasaarihi bidixiisa ayuu u tufahayaa aw tawbihi haddii bidixiisu bannaan tahay aw tawbihi maradiisa ow taxta qadamihi cagtiisa hoosti hadda masaajida aan oo ama gogoshu saaran tahay ama shamiitada oo kale hadduu meesha ku tufo meeshiibuu wasakaynayo maahan wax joogsa muxuu aha qarsoomi kara ma aha marka markaas khasab waxa ku noqonaysa inuu maradiisa inuu ku tufo taasaa khasab ku noqonaysa walisalaati shuruudun wa arkaanun wa abcaadun wa sunanun meeshaas wuxuu ga soo baxay wixii makruuhaad uu sheegi lahaa iyo wixii mubdilaatu salaad uu sheegi lahaa mubdilaatu salaadkaas waxaa iskaga jira haddii shuruuddii mid ka mida uu ka tago iyo arkaantii mid ka mida hadduu ka tago marka hadda wuxuu rabaa arkaantii waa ka soo hadlay sunan badan buu ka soo hadlay mubdilaad buu ka soo hadlay hadda waxoogaa bal inuu soo koobo walisalaati shuruudun wa arkaanun wa abcaadun wa sunan intaasaa u sugnaa fa shuruuduhaa amaaniya sideed dahaaratu alxadati wannajis waa inuu labadaas daahirka wasatru lcawra waistiqbaalu lqibla qiblada waa inuu jeesta waijtinaabu lmanaahi lmadkuura waxyaalihii mamnuucaadka hadda lasoo sheegay waa inuu ka dheeraadaa wahiya alkalaam waalaklu waalficlu lkaiir saddexdaasna waa inuu ka dheeraado ficilkaasi ama ha noqdo jinsu salaad ow min kayri jinsi salaad wa macrifatu dukuuli lwaqti waqtiga gelitaankiisa waa in la yaqaanaa walow dannan malaba ha noqdo waa ijtihaaday laakiin si uu iskaga joogo intuu iska soo kaco aduu duhur iska xarmado duhurka inuu gala in kale maba ka fakerin salaad u qaban mayso waqtiga inuu galaa laga wlcilmu bifardiyati salaati salaadu waa inay faradki tahay waa inuu yaqaana wabikayfiyatiha sida loo tukadana waa inuu yaqaana faman akhala ninkii dhima bishardin minhaa shuruuddaas mid ka mida badalat salaatu salaadu waa ka buraysa shuruuddaa lasoo sheegay baa mid ka maqan yahay mila an yasbiqahu lxadatu xadat inuu ka fakaro wey fiiha salaada dhexdeeda walow sahwan halmaan ba ha noqoto xadakii hadduu ka fakaro laa salaa laa laa yaqbal lahu salaata man axdatha xataa yatawaada maqbuul ma aw tusiibahu najaasatu najaasa inay asiibto way radbatun qoyan walam yulqi tooba maradiina ma tuurin maradiisii baa najaasa ku dhacday maradiina iskama tuurin hadduu iska tuuro markii marada najaasada ku dhacdo iska tuuro salaaddii waxba uga dhibi mayso aw yaabisatun mid qalalan baa ku dhacdo fa yulqiiha biyadihi gacantiisuu ku tuur najaaso ayaa ku soo dhacday waa qabtay waa iska tuur najaasadaas qaadideeda salaadiisii dhigtay aw kumhi kumkiisuu ku tuuray kumka waxa weye meeshaanay ugu jirtay meeshaan u gashay marka waa iska tuuray marka xambaaridaasuu xambaarahayo najaasadaas aw takshifu riixu dabayshu inay faydo weyo cawratahu cawradiisa wa tabcudda ay fogaato asutratu asturkeeda maradii bay ka qaaday markaas meel fog ku tuurtay meel fog hadday ku tuurtay markaas wuxuu u baahan wax badan isagoo oo cawradiisa faydin tahay in maradaas doonto oo markaasna waa ka buraysa laakiin meeshaanay ka rogtay isaguna waa ku rogtay waxba dhibama hadde fikrada hadda meeshaan fuqahada shaaficiya ay ka hadlayan haddii bar yaray go-an tahay meel yar ay go-an tahay oo meeshaas yartaa muddo sida ay ku joogto salaadda waxay leeyihin ayaga ma socon karo inkastoo xadiidkii camar ibnu salama oo markii ciddii isfiirfiidaysay wiilkan yarka maaha nin kaloo qur-aan sidiisoo kale u yaqaana la waayo la hormariyey naag oo safka dambe ku jirtaa tiri waaru cannaa cawrata qaari qamiis yaruu qabay markuu rukuucaan markuu sujuudu kasoo kacay taas tiri waaru cannaa cawrata qaari marka marmarbuu wiilka kasoo fayd mahayey go markuu sujuuday markuu markuu rukuucay marmar buu kasoo fayd mahayey marka haddii meel un meelaha ka mid ihi banaanaato oo waxa qofkii uu qastay ama wax markaa wax ka qaban kara uusan ahayn meeshaas waa fuqahada shaaficiya waxay kala yihin salaaddii waa ku jirtay meesha ow yactaqida inuu caqiideeyo weeye bacda afcaaliha salaada qaarkeed afcaasheeda qaarkeed fardan fard inuu caqiideeyo wa bacdaha sunna qaarkeedna sunna walam yumayizaha mana kala sooci salaada qaarna waa sunna qaarna waa farad laakiin inta faradkaa maaqa waa inuu inta faradkaa yaqaan falow ictiqada hadduu caqiideeyo ana jamiicaha fardan iyadoo dhan inay farad wadata hadduu saas caqiideeyo oo markaas wixii farad oo dhanna farad buuqay intii kalena waa sii adkii ow baadara uu degdego biilqaa'i tawbi najis meeladii najaasada inuu iska tuuro wa binafyi dilyaabisati najaasadii qalalayn inuu iska jafo oo meeshaan ay ku dhacday markaasuu iska jaf ayuu jafay maradii isagu najaasadiina ma taaboon mana qaadin laakiin waa jafo waa ka dhac iyo wa satril cawrati cawradii inuu degdeg u asturo lam tabdul salaadii burmayso degdeg buu wuxuu usoo kay wax aan qofku iskaba keri karin weeye waxyaalahaas intaas marka wuxuu uga baxay shuruud wa arkaanuhaa sabcatun arkaantuna waa toddobi sabcata cashar anniyat wa takbiiratu lixraam waalqiyaam wاlfaatixatu wاlrukuucu wاطumaniinatu dumaniinadaasuu badin doonaa haddii afarta dumaniinada isku mid laga soo qaado ama waajib rugniga la jira laga soo qaado markaas arkaantu waa soo yaraana wاطumaniinatu in lagu xasilo rukuucda wاlictidaalu wاطumaniina ictidaalkii xasilkiisa wاsujuudu wاطumaniinatu waljuluusu bayna sajidatayn waumaniinat intaasoo dhan dumaniinada waxaa loogu dardarahaya xadiidka musii salaad siduu u socday meel wax ka kharbudmi karaan weye marka waa la xoojina rugni weye layska raba watashahud lakhiiru atixiyaadkii dambe wey wajuluusu fadhigiisa wasalaatu cala nabiyi sal allahu alay wasalam fiihi fi ljuluus fadhigaas lagu saliya nabiga sal alla alay watasliimatu luulaa salaamta hore wey wa tartiibu haakada sidaas in loo tartiibiyo aan laystabamarsiin intaasna waa arkaantii wa abcaaduhaa sittatu bacdiyaashuna waa sitto bacdiga marka wuxuu ka wadaa sunnadana waa ka koreeya faradkana ma gaado madhab walbana waa qabaan wax rugnigana ka hooseeya madhab walba yaanan orane intaan hadda hubo xanaabiladoo kale ayaa waxay leeyihiin waa kala xanafiyada laftooda farad iyo iyo waajib labay labay oo kale marka taasna waxaa keenahaya camaasha qaarkood xoogaa inay kala culus tahay dareemahayaan markaasay magacyo u kala bixin marka wuxuu yidhi abcaadu waa lix atashahud lwalu atixiyaadka hore wa juluusu fadhigiisii wa salaatun cala nabiyi sal allahu alay wasalam fiihi dhexdiisa lagu saliyo wa aalihi nebiga aalkiisa lagu saliyo fi lakhiirati midka hore aalka saligiisu waajib ma ahay marka filakhiiri kii dambeeyey asagana waa bacd meeshaas marka tashahudkii iyo juluuskii iyo salligii iyo salligii aalka iyo fadhigiisii afar buu meeshaa kasoo qaba walqunuutu waqiyaami qunuudkii istaagiis marka qunuudiga qiyaamuhu isaga waa kii hadal badan uu ku jiray oo isagii qunuudkiisiiba meeshaasna marka waxaa kasoo socdaa waxa weye bacdi weeye haddii la yidhaha markii laga tago sujuud sahwi baa la yska rabaa meeshaasaa loo dukaala wamaa cadaa daalika sunan intaa wixii ka soo harayna sunan wey sunantaas sujuud sahwina laguma kabo haddii laga soo tagana looma laabto salaadana ma jabiyaan inta kale waa sunan
والله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد باب صلاه التطوع صلاه السنه هي باب كبير صلاه السنه هاو ميش اسكو كيني دونا افضل عبادات البدن الصلاه عبادات البدن كمك وفضل بدن وصلاه صلاه هذا فضيلته ميره بدن باي كموقتي oo markii salaada la farad yeelahayay nabiga samadaa loo qaaday kor baa loo qaaday cibaadaadka kalena asagoo dhulka joogaa lagu farad yeelay cibaadooyinka kale sida salaadoo kale uma soo takaruraan xajka cimrigii mar weeye soomkii sanadkii mar weeye zakadii intii kale ma soo takarurahayaan sida salaadda usoo laalaabanayso laakiin salaadii waxaa laga dhigay xiriirka qofkii rabbigiis u dhexeeya oo maantii walba intaasoo jeer mar walba uu la xiriirahayo oo inta kalena uu noqon nin ixtiyaadi haysto oo wixii dembigayo waxaa iska dhowri kara marka salaada waxaa weye cibaadaatulbadan bay u fadli badan cibaadaatulbadan muxuu rabaa meesha inuu ka bixiyo cibaadaatu qalbi qalbiga cibaadaadkiisa waxaa ku jira iimaan oo wax u dhigmaa aysan jirin waxaa ku jira ikhlaas oo wixii asaguba uusan ku jirin ruuxba aysan lahayn cibaado jirta oo ruux laba aysan ahayn marka cibaadaadka qalbigaahi ayagu waa ka fadli badnaan karaan kuwa badanka laga samayna laakiin hadda meeshaan cibaadaatulbadan ayuu yidhi wixii oogada laga sameeya salaada ugu fadli badan wa nafluhaa afdalu nafli sunnadeeduna sunnay ugu fadli badanta faradkeeduna farad buu ugu fadli badan yahay nafligeedu asaguna see u kala fadli badan yahay wamaa shurica lahu ljamaacatu jamaaca midka loo jideeyey wahuwa alciidaani labadii ciidood weeye waalkusuufaani labadii midoobaad weeye waalistisqaau roobdoontii weeye afdalu wuxuu ka fadli badan yahay mimaa laa yushracu lahu ljamaaca jamaaca waxaan loo jidayn ayuu ka fadli badan yahay yushracdan hadda la leeyahay macnaheeda lagama wado shayna in laysku jamaacaystaa bannaan midna in laysku jamaacaystaa ma bannaana lagama wado mid marka la tukanahayaba waxaa la rabaa jamaaca in lagu tuko oo salaada ciidoo kale qof qof loo tukan maayo jamac baa la rabaa salaada oo roobdoontoo kale jamac baa la rabaa salaada dayaxmadoobaadkoo kale jamac baa la rabaa dadkoo dhan baa isku ururayo rabbi barya marka waxa weye jamaacadii baaba madluub aho waa la yska dalba midna waxa weye jamaacadu waa iska bannaanta nin laba ragcoo raatibaa tukanahaya nin kale waa iskaga dayan karaa salaatuleyl nin tukanahaya nin waa iskaga soo dayan karaa nebiga sal allahu calayh wasalam waa kii xudayfa iyo cabdullaahi ibni mascuud iyo cabdullahi ibni cabbaas iyo intaasoo nin baa ku dayatay jaabir ibni cabdillaahi ameenku kusoo dheelmin jiray xoogaa isgaabin jiray nin walba waa yimido waa ku day nebiga sal allahu calayh wasalam salaaduna waxay ahayd salaad infiraadi loo tukan jiray marka yushracu lahu ljamaacatu marka lagu leeyahay waa salaadii jamaacada lagu booriyo jamaacaha lagu tukada la yska rabo midda kalena jamaacadu waa iska bannaan tahay laakiin adiga laguguma boorinoo jamaaco ku tuko laguma oran marka wuxuu yiri midii jamaaco loo sujuudmeeyey afdalu waxay ka fadli badan tahay mimaa laa yushracu lahu ljamaaca jamaaco midaan loo jirin wa huwa maa siwaa dalik wixii ka soo haray wey intaas wixii ka soo haray oo intaas wixii ka soo haray jamaca haddii lagu tukado waa lagu tukan karaa laakiin waxa jamacada lagu booriyey ma laakin laakin arawaatibu rawaatibtii oo maca alfaraa'idi ee faradyaashii la jirankooda ahaatay afdalu min ataraawiix taraawiixday ka fadli badanta rawaatibta iyo salaada taraawiixda oo qiyaam lleyl fii ramadaan rawaatibtaa fadli badan oo rawaatibtaas salaado joogta ah oo nebiga sal allahu calay wasalam joogtaystay oo sida u tukan jiray waa ka fadli badan yihiin taraawiixda ayada jamc la yskugu yimaadana waa suuragal firaad infiraad loo tukadana waa suuragal xadiidkii caamka ahaa marka la qabto wuxuu tusinahayaa in guriga lagu tukadaa inay fadli badan tahay maadaama cumar iskugu keenay oo dadku ay masjidka ku tukan jireen culimmada qaarkoodna waxay ku adkaysteen inay jamaaca ku fiican tahay sida laakiin xadiidkaas hadda muujinahayo waxa weeye oo xadiidka nafsadiisuna salaadan ku yimid taraawiixda inuu qofku guriga ku tukada inay ku fadli badanta laakiin in badan dadka waxaa ku khasbaysa markuu guriga tago keligiis uu noqdo inuu nashaad waayo oo markaas uu salaadii ay kala dhunto marka intay kala dhumi lahayd masjidka inuu laqa wasunnatu an yuwaadiba sunnadu waxa weye inuu daa'imo calaa rawaatib alfaraa'idi joogto inuu u tukado rawaatibta hadhowtadii salaada wixii ka dhimanaada meeshii laga kabi lahaa weeye marka inuu rawaatibta joogtaysto uusan ka tegtegin rawaatibtiibuu galay marka wa akmaluhaa inta ugu kaamilsano ugu badanay ragcataani qabla subxi wa arbacun qabla duhri wa arbacun bacdaha wa arbacun qabla alcasri wa rakcataani bacda almaqrib wa rakcataani bacda alcishaa ragcateyn qabla almaqribna kolleyba kuma uusan darin oo ayaduna waa ku jirta muakad iyo kayr muakadku isku jiro wey waa inta ugu badan oo meeshaas lix iyo toban buu ka soo qaaday wlmuakadu muakadkii oo min daalika kaas ka mid a cashru ragcaatin toban ragco wey toban ragco waa sunna muakada oo aada loo daa'imayo ragcataani qabla subx laba ragcoo qabla subxi oo nebigu iskaba tegi jirin safar iyo xadar wduhri ragcataani bacda duhri wa bacdahaa ragcataani bacda duhri wa bacda almaqribi ragcataani bacda almaqribi wa ragcataani bacda alcishaa intaas ayaa mu-akadaho ugu adag oo intoodaas waa inuusan hoos uga dhicin qofku wayundabu ragcataani laba ragco waa la sunneeyaa qabla almaqribi maqribka ka horeysa rawaatibtii kalena xoogaa waa ka reebo waa jilciyey liman shaacabii la yidhi koleyba sidaa darteed ayuu xoogaa dabciyey gadaal buu sii dhigay waljumcatu ka duhri jumcadu duhurkay la mid tahay waa ku qiyaasay duhurka inay la mid tahay maadaama booskiisii ay ku jirto waa ku qiyaasay laakiin markii waaqicii salaadaa loo tukan jiray loo laabto sunna bacdiya waa leedaho raatiba laakiin wixii ka horeeya waa sunno iska mudlaqo adu inta arti alla imaanaysa maahane ee markii la aadimo sunno loo kacayo mare markii waaqiceeda loo laabto saas wey laakiin waxa weeye asaga waa qiyaasay qiyaastii sida duhurkii oo kale u ka dhigay marka hadda jumcadana ragcooyin ka horeeya oo jumcada ku rakibani ma jiro wixii sunno mudlaqaho ninkuu iskala yimaado oo xadiidkii nebiga sala allahu calayh wasalam uu ninkii soosoo ka laha oo wuxuu udug heli kara soo marso soo qubaysto soo kallaha oo intii loo qoray iska tukada oo xadiidkii noocaas ahaay oo kale oo tusinaya wixii markaas adiga aa kari karta inaad iska tukatid sunnadaas mudlaqa aha meeshaa ku jirta amaa bacda aljumuca laba ragcana waa jirtaa afarna waa jirta afarta waxay ku fiican tahay haddaa masjid ku tukanaysa afar inaad isku xariirisa haddaa guriga iska aadinna laba rag oo haddii laba ragca keligeed qofku uu bacdaljumca tukado laga yaabee dadka acraabta kale markay yimaadaan dadkii oo laba ragcana imaamkii la tukaday laba ragcana gaar u tukaday inay usoo baxdo duhurkii marka waa la kala jaray maantao kale duhurka labaa loo kala qaybin waxbaa usoo bixi kara laakiin iyadiioo laba ragca la tukado la iska kala dareeray oo qaaro afar ragca iska tukanahayaan qofku markaas waa garan karaa wixiinaysan isku xirnay wamaa qabla alfariidati waqtuhu waqtu lfariida meeshaas wuxuu rabaa xoogaa yar inuu baryaaniyo salaada rawaatibta oo duhurka ku rakiban qaarna waa ka horeeya qaarna waa ka dambeeya midda ka dambaysa goormaa waqtigeedu baxaayo qada ay noqonaysaa midda ka horeysase goormaa waqtigeedu baxa mid walba waqtigeedu goormuu dhumahayaa taga goormaase waqtigeedu gelahaya marka wuxuu yihi wamaa qabla alfariidati midda faradka ka horeysa waqtuhu waqtu lfariida fariidada waqtigeedii salaada labada ragcaa oo duhurka ka horeysa intii duhur joogoo dhan waa la tukan karaa waa ku fiican yihiin sidii loo kala tukan jiro ay u kala qaabsanaan jirin in loo kala qaabiyo laakiin waktigeedu waa jira inta duhur jiro wa taqdiimuha calayha in laga hormariyo adabun sunna wey mustaxab in laga hormariyo fariidadii in laga hormariyo oo duhurka hortiis la tukado laba ragco iyo afar ragco waxay tahayba adab mustaxab wey wa huwa bacdaha adaaun وهو ماغاس وقبل الفريضة بعدها بعد الفريضة أداء أدوي وقته سوي واجوغا انت دورك اسكنا معنا هيو صلاة سواجوكت يقدر نقول منس وما بعدها وما بعد الفريضة فريضة وحكدم بينا يدخل وقته وقت يسوسه كقلا بفعلها فريضة سمينتين سلامة ربعه ظهرك كدم بيسي لما تكون كرو إلا ظهر لتكون dii kale kuwii ka horreeyey noqonaya kuwii ka dambeeye waa ka baxaya marka waktigoodu wuxuu kusoo gelaya fariidadii ay ka dambeeyeen fariidadan in la tukado waqtigu saasuu kusoo gela wayakhruju waa baxayaa bikhuruuji waqtiha waqtigeeda bixideeda haddii salaadii duhurkii waqtigeedii dhammaado casir la gaarana waa dhammaatay sunnadii ka dambeysay waqtigeedii waa dhammaaday hadda kabacdi qado ma la qadayn karaa mise lama qadayn karo qaaciduu keeni doonaa insha allah qaacidadaasaan arki doona laakiin salaada hadday qabliye iyo bacdiye leedahay qabliyadu waxay kusoo gelaysaa waqtigii inuu soo galo waxayna ku baxaysaa waqtiga bixidiisa bacdiyaduna waxay kusoo gelaysaa salaadii nafteedii faradkaa in la tukado waxay ku baxaysaa waqtiga inuu baxo intii ka dambaysa qadaa bay noqonaysaa ma la qadayn karaa mise lama qadayn karo insha allah qaacidadaasaan la sugayn وأقل الوتر ركعة وترك وحوي هرب وأكمله إحدى عشر ركعة كوبي كمان ركعة وأوكا مسلطة إن كسوء بعض العلماء الجرين هل ركعة كل جيد نقف كذا مرن كقبي هدنا هل ركعة ويوتر ركعة من آخر الليل وأكمله إحدى عشرة إحدى عشر كوبي تبون ويسلم وسلام يستا من كل ركعتين لو كستو ركعابا وسلام يسنا صلاة الليل مثنى مثنى سيد حديث كاسا وأدنى الكمال كمالك أنت ويرنا ثلاث صدح ركعوي بسلامين ورد لبس سلام لما جروا كلا سلام hadhowtii wuxuu koran doonaa wasl iyo fasl labadu waa iska bannaan yihiin rabcooyinka in la isku xiriiriyo in la kala gooyo oo labada gaar waa iska bannaan yihiin maxaa yeele nabiga sala allahu calayh wasalam saddex iyo shan iyo toddoba iyo sagaal iyo koob iyo toban mid walba waa tukan watarkii waa ka dhig shan mar isku daba xiriirta وأدنى الكمال كمال كأنت ويري ثلاث صدح وبسلامين لبس سلامين وكتكتو oo labada ragco hore markuu tukado assalaamu calaykum ina ragco kale watar uu tukado wayaqra'u fi lulaa sabbix isma rabbika alaclaa wa fi thaaniyati qul yaa ayuha alkaafiruun ragcada labaad wa fi thaalisati qul huwa allaahu axadun waalmucawidatayn kulleyba qul huwa allahu axadun taasaa badnaan jirta walahu wuxuu leeyahay waslu alaai saddexda inuu isku xariiriyo wlixdaa cashara koob iyo tobanka walixdaa casharata koob iyo tobanka inuu isku xariiriyo bitasliimatin hal salaam koob iyo toban ragcoo aan kala go-ayn inuu tukado oo hal salaama marka ugu dambaysa fariisto salaam